إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحديث الرابع عشر بعد ثلاثمائة حديث كافر يطمنا يصدح بغل كقبل رواه البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر بخاري مسلم وحي كوري عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عقبة بن عامر radia allaahu canhu waa noo soo hormaray ee tarjamadiisu daarsigeenni xalay anna rasuulallaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi iyaakum waadukhuula idinkayo waxaan idin kala digayaa gelitaanka cala nisaa'i dumarka loo galo macnaha waxay tahay ixdaruu ka digtoonaada addukhuula cala anisaa ka digtoonaada dumar ajnebi idinkaa inaad u gashaan oo ninkii iyo gabarh ajnebi kale ah ay qol isla galaan ama meel aan dad kale ujoog la u jeedin luuq isla galaan ama qol ama meel duur oon cid kale arkaynin khalwo ah la yidhaha waxa la diidayo khalwadana macnuhu waa kale noqosho khalwo waa xaaraan nin iyo gabar ajnebi kalaa inay isla khaali noqdaan khalwaduna waxay tahay labadoodu inay isla joogaan meel aan dad kale u jeedin oon makhluuq u jeedin khaaliqu asagu meel walba waa ujeedaan meel aan makhluuqu u jeedin inay qol wada xirtaan inay luuq isla galaan meel duuraho cid kale joogin isla joogaan meel aan dad kale arkaynin inay isla joogaan waa xaaraan ma bannaana nabiguna wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam haddii nin iyo haweeney isla kali noqdaan shaydaanaa saddex ku ah marka nabigu waa ka digaya marka ka digtoonaada inaad dumarka la kali noqotaan ajnebiga idinka ah iyaakum wadukhuula waxaan idinkaga digayaa gelitaan cala nisaa'i dumarka aad u gashaan saasaa nabigu yidhi sala allahu alay slam marka xaaraan qadcana weeye ma bannaana nin iyo gabar ajnebi kale ah inay isla joogaan meel aan dad kale arkaynin meeshaastay labadoodu ku wada hadlayaan iyagoo jirkoodu istaagayn oo kala fog dadkuna ay u jeedaan khalwo maaha waxa xaaraanta waa labadoodiioo wada jooga meel aan dad kale u jeedin khalwadu waa saas waa xaaraan mana bannaana waa albaabka fitnada qofku inuu naftiisa iskaga kalsoonaado yidhaha anugu fitna iskaga cabsanaa maya ma jirto ma bannaana waa albaab fitno waa xaaraan waxay gaarsiinaydaa fitan sharciga albaabkaas waa xihay albaab sharcigu xihay lama furo marka fa qaala rajulu ninaa wuxuu yidhi rajulko min alansaari ka mid ah yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow afara'ayta ka waran alxamwa dumaashiga dumaashiga ka waran gabadha dumaashigeed xamw waxaa la yidhaahdaa ninka nin gabadha zawjkeeda zawjka ninka qaraabada la xamka waa qariibu zawj gabadha zawjkeeda ninka qaraabada la-ah walaalkiis la dhashay oo kale ina adeerkiis oo kale kaas waa zawjka ninka qaraabada lah oo aan aabiisna ahayn ilaa aabiis maxram weeye aabiis gabadha maxram u yahy ee waa inta kale marka ninaa wuxuu yidhi rasuulka rasuulka ilaahay ow ka waran gabadha ninka dumaashigeed ah ma la qaali noqon kara macnaha oo maalan gabadhii oo guriga ku jirta ninkii walaalkiisma soo geli karaa dad kalena ma joogaan waa labadooda kali ah qaala nabi wuxuu uhi alxamwu almowt dumaashigu isagu waaba geerida isag waaba ka daran yahi inta kalena macnaha fitanta laga rajaynaa fitanta ragga kaleo ajnabiga waaba ka daranta waa ka daranta marar badan imaan kara imaatinkiisaa badan inaan xataa la tuhmaysanaa dhacayda waa halaag diini ah marka fitanta looga cabsanayaana ka badan fitnanta looga cabsanaya ragga kale marka isagu waaba daran yahay saas darteeda gabar ajnebi kaa guri ay ku jirto inaad gashaa kuma bannaan gabar muslimadana ma bannaan iyadoo keligeed guri ku jirta nin ajnebi ka ah walow ha noqdo dumaashige guriga inay ka furto tiraas ka soo gal ma bannaan gabadha hadday gurig gurigii keligeed joogto oo nin ajnebika ah u soo garaaco ninkaasu qofku uga noqon kara ninka walaalkiis qof kalu noqon kara ina adeerkiis waa inay gabadhu tiraa kaligaya guriga jooga markaa raalli ahow intii dad kale la helayo meelaha soo joog maana inay tiraa iska soo gad maya ma badan walimuslimiin wuxuu ka wariyey can abi daahir can ibni wahab wuxuu ka wariyey qaala inuu yihi samictu waxaan wariyey waxaan maqlay allay lays ibnu saacad yaquulu xaalu leeyahay alxamwu aku zawji xam haddaad maqasho waa zawjka walaalkiis iyo wamaa ashbaha wax alla wixii shabaha oo min aqaaribi zawji zawjka qaraabadiis ah keligiis maaha waa zawjka walaalkiis iyo dadka kaloo zawjka qaraabada la-ah ibni camin iyo wanaxwi wixii la mid marka kuwaas waana daran yihiin qofkii markaa gabadha hadday tiraado war keligeeyaan ahay gurigii ma furi karo ma ahan inay qalad samayna ma ahan inay qalad samayn ee waa waajib marka gabadha haddii gabar kale la joogto oo gabar kaleeto oo qof qaangaara carruur yar oo saqiira maaha laga hadlayo qof weyn oo wax garanayda ay la joogto khalwo maaha markaas khalwo maaha gabdhihii labay noqdeen khalwo maaha culummada shaaficiyadu waxay dhahdaan laakiin raggu hadday laba yihiin khalwo waata yidhah oo gabar laba uma soo geli karaan khalwo waata sababtana waxay ku cileen waxay yidhaahdeen laba dumara dumarku badanaaba hadda wax fasahaaday kama hadlaynoo dhintay laakiin sida caadigaa dumarku waa ka xishood badan yihin ragga marka waxay yidhahdeen laba dumar ah oo wada joogta fas inay zino iyo qurun isku ag sameeyaan uma badno ma dhacayno laakiin laba nin waa dhici kartaa inay xumaan isku ag sameeyaan marka waxay yidhahdeen hal gabara laba nin uma soo geli karo laakiin laba gabdhood in ajnabika waa soo geli karo iyadoo gabadhi gabar kale la joogto waa soo geli karaa ninka saasay yidhahdeen laakiin xadiis saxiix muslimka waxaa ku sugan oo uu ku wariyey raqamka laba kun boqol toddobaatan iyo saddex laba kun boqol toddobaatan iyo saddex rasuulku inuu yidhi salى اllahu calayh wasalam laa yadkulana rajulu bacda yowmi haada calaa muqiibatin maalinkaygan kadib yuu u soo geli nin gabar zawjkeedii ka maqan yahay haweenay zawjkeedii ka maqan yahay yaanan u soo gelin ilaa wa macahu rajulun aw ihnaani in nin kale la socdo maahani ama laba nin la socoto maahani diiskaas saxi muslimka marka wuxuu tusaa haddii ninka nin kale la socdo ama laba la socoto khalwo ma laakiin imaam nawowi sidaa sharaxa muslimka uu ku yidhaahdo wuxuu leeyahay waxaa lagu awilaa waa dad aan shubho iyo shaki looga cabsayno aad tadayunkooda iyo maalan iyo dadad taqwadooda ay aad u sarraydo laakiin laba faasiq inay albaabka ka furto maaha amay usoo galaan laba faasiq maaha saasuu marka xadiiskaas waxaa laga qaadanaa waxaa xaaraan ah in gabar iyo nin ay isla qaari noqdaan cumar ibnu khadaab wuxuu dhihi jiray ragga iskaabulada yay la degin ragga xaaslayda ah saasuu dhihi jiray iskaabulo wiilasha ah ragga xaaslayda ha la deginina maxaa yeele waxaa dhacaya ninkiioo maqan oo shaqo ku maqan gabadhi guriga joogto iskaabulada inuu yimaado iskaabula meel gaara dega baabu sadaaqi haadaan midkaanu baabu sadaaqi waa meherkii baabkii ka hadlaayey baabkan wuxuu ka hadlaa meherka meherka magacyaal badan uu leeyahy sadaaq waa la yidhahdaa sideed magacooba leeyahy sadaaq waa la yidhahda meherna waa la yidhaha nixla nixlana waa la yidhaha fariidana waa la yidhaha xabaana waa la yidhaha ajarna waa la yidhaha caqrina waa la yidhaha calaa'iqna waa la yidhaha sideed magac culmada ka badiyeyna waa jira sideed magac uu leeyahy waa ciwadka ama bedelka gabadhu ay qaadato markii zawjka lagu nikaaxinayo oo u bannaysanayo kitaabka leya sunnada nabiga iyo ijmaaca intaba waa ku suganya waa ku waajib ilaah wuxuu leha waaatu nisaaa saduqaatiina nixla dumarka meheriyaalkooda siiya siismo waa in la bixiyo sunnana waxaa ah marka gabadhaba la nikaaxina in hore loo bixiyo saasaa sunna oo goobta nikaaxana lagu bixiyo hadday gabadhu ku raali noqotona diban kaa siinaa muddo heblaanku siinaa bannaanta laakiin sida feecan sunnada ah waa in hore miiska laga soo saaro ee aan dayn lagu qaadan الحديث الخامس عشر بعد ثلاثمائة رواه البخاري ومسلم بخاري ومسلم كوريا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم أعتق وحري صفية صفية بنت حييوي صفية بنت حيي ابن أخضب رضي الله عنها وحري صفية بنت حيي waxay ahayd zawjadii kinaana ibni abi xuqayq nin la dhihi jiray kinaana ibn abi xuqayq oo ahaa sayidka reer bani nadiir ninkaas zawjadiisii ayay ahayd ninkii yahuudu ahaa waxaa la dilay maalinkii khaybar maalinkii khaybar markii la dilay magaaladiina gacanta lagu dhigay sidaa sharcigu yahay dumarka iyo caruurtu waxay noqonayaan addoommo muslimiintu iska leeyihiin qabashada la qabtayba addoommo ku noqonaya markii la qaybsaday dumarkii iyo caruurtii safiya binta xuyey ibni akhdab waxay ku soo aaday saxaabi la dhihi jiray dixyata bna khaliifa alkalbi safiya marka waa gabar nin madaxa oo sayidu qabi jiray haddii addoon ay noqoto nin racyada oo iyo shacabka ka midana ay ku hoos noolaato murugo ayay dareemaysaa murugo aan caadi ahayn ayay dareemaysaa xayra marka hore nin sayidoo madaxay ku hoos nooleen hadeerna laba culaysaa ku soo kororto mar addoonay noqoto marka labaadna nin oo waxa weeyaan shacabkii ka mid ahay ku hoos noosha nabiga sala allahu calayhi wasalam mid aada u xikmad badan naxariisna badan u aha wuxuu go-aansaday gabadhaas qalbigeeda inuu soo kabo qalbigeeda inuu soo kabo waa ka bedeshay marka wuxuu ka bedesho bedel ka siiyey saxaabigiiska helay dixiya markii nabiga ay addoon u noqotuu milkiyeyne ayadoo addoona inuu ku raaxaysta ma yeeline si qalbigeeda usoo kaba waa xoriyey gabdhihii ay la soo sinanta markay la soo sinantoo dare guursaday ummahaatulmu'miniina ka mid noqotay derajadii ugu sarrayday ee dumarkii markaas noolaa ee mu'miniintaahu ay joogeen meesha ugu sarraydaa la soo gaarsiy nabiga maamul wanaagiisa iyo naxariistiisay ka mid salawaat ullaahi wasalaamu calayh marka sharaf waxay heshay aysan horey weligeed u gaarin ma nabi maxamed oo kale weligeed arag maseba jiraaba nin xumo gaaloo un xooga odayaho madaxay ku hoos noole laakiin sayidun faqaleyn jinni iyo insi sayidkoodii ayay waxa weeye zawjo u noqotay waxayna heshay sharaf aysan weligood xataa inay gaaraydo iyadu ogey waxay ka mid tahay raxmadda nabiga sala allahu calayh wasalam iyo xikmadda iyo maamul wanaaggiisa can anas ibni maalikin radia allahu canhu ana rasuul allahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam actaqa waa xoreeyey safiyata wa jacala wuxuuna ka dhigay cidqaha xoraynteedii sadaaqaha meherkeedii xorayntiina wuxuu uga dhigay meher meher uga dhigay marka waa ku xoreeyey waana ku guursaday xorayntaasaana meherkaaga dhigay saasuu kula heshay waxaa laga qaatay xadiidkaas shay nacfi ah oo xoolo gacanta lagu dhigo aan ahayn laakiin nacfi iyo waxtar ah meherku waa noqon kara maxaa yeelay safiya inay xorooday waa shay macnawi ahaan ayada macnawiyaadkeeda kor u qaaday iyo dadnimadeeda sidaasaa nabigu meher uga dhigay sala allahu calayh wasalam lamana dhigi karo arrintu nabiga ay khaas ku ahayd sababtoo ah asal waxaa ah deliil kasta oo nabiga ka soo arooro ficilkiisa iyo qowlkiisa waa in dadku uga daydaan saasaasaaba loo soo diray laqad kaana lakum fii rasuulilahi uswatun xasana qowl kasta iyo ficil kastoo rasuulka ka soo fula asal waxa ah in looga daydo qofkii yidhaahda nabiga ay khaas u ahayd daliilkeena laleeyahy khusuusiyadu asal maa waa jiraan wax nabiga u khaasa laakiin adilaa sheegtay adilaa sheegtay marka xadiidkan marka waxaa laga qaadanaa in gabar la xoreeyo laga dhigi karo xorayntaas meher waxaa laga qaadanaya meherku inuu noqon karo shay manfaca ama diiniye ah ama adduunye ah sidaasa laga qaadanaya sidaasaa laga qaadanaya alxadiiu saadis cashar bacda alaaimia رواه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه بخاري يا مسلم وحي كوريين سحابي لرسال ابن سعد الساعدي رضي الله عنه أنا رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم جاءت وحوت من امرأة هويني فقالت وحي تري إني أنيق وهبت نفسي نفسديدة وأنكوه بي لك أذيقا nafsadayda adaan kuu hibeey xadiidkan waxaad ogaataan shiiqa cumdaha iskale cabdulqani lafdiga bukhaarina sooma qaadan lafdigii muslimna sooma qaadan waxay yidhahdeen culammadu waxay tusaydaa inuu korka ka qoray xifdigiisa ictimaaday xifdigana lafdi iyo labo iyo waxbaa qaldama sida badanoo la yaqaan saas darteedan ibnulmuraqim waa baraarujiyey wuxuu xadiiska markuu lafdigan cumdaha ku yaalla qoray uu wuxuu sheegay siduu bukhaariga ugu yaallo iyo siduu muslimka ugu yaallo labadaba markaasuu yidhi sababtan xadiiska u keenay qaabka ugu yaallo saxiixaynka waxay ahayd inaan caddeeyo siyaaqan ama lafdiga uu sheegay musanifka inaanan ka helin oysan ku sugnayn bukhaariiyo muslim mid ka midana kuma sugna laakiin un alfaadii xadiiska wax ka mid oy saas darteeda qofka xadiiska aada u doonayo inuu ogaado waa inuu bukhaari iyo muslim ugu laabto alfaadii qayb ka mida weeye laakiin lafdigii boqolkiiba boqol sidii uu ahaa labadiiba ma ahan mid ka midana maaha anna rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam jaat waxa u timid imra'atun haweeney faqaalad waxay tidhi innii aniga wahabtu nafsi nafsadayda waa kuu hibeeyey laka adiga faqaamad waa istaagtay tawiilan sidaas iskuguma xigaan ee bukhaariga iyo sida ku sugan markay tiri nafsadaydaan kuu hibeeyey arrinta noocaasana waa arrin nabigu khaas la yahay oo soo nagii nidhi daliilkii soo aroora waa caam inuu noqdo khusuusiyana lama ogola biduuni daliil ee tan daliilay leedaha waa aayad quraan wamraatun wamra'atan mu'minatan in wahabat nafsahaa lilnabiyi in araada الnabiyu an yastankixaa khaalisatan laka min duuni اlmu'miniin marka haddii gabar mu'minad ah ay nabiga nafsadeeda u hibaydo salى اllahu calayh wasalam nabiguna uu guurkeeda doono xalaalay u naftaydan kuu hibeeyay waa aqbalay saasayba xalaal ugu xataa meer kale uma baahna weli nikaaxyana uma baahna waa arrin nabiga u khaasa khaalisatan laka min duuni lmuminiin muminiintu kuma jiraan ilaahay aday gaar kuu marka sida bukhaari muslim ku taala markay saas tidhi nabigu kor u fiiriyey fasacada nadara wa sawaba luguinta uga bilaabay firu ilaa madaxa geey dana hoosuu soo dhigay duu fiiriyey wuxuu go-aansaday inuusan guursan markaasuu madaxa laalaaday kuma rabana warba ma nabiga dad isagaa u xikmad badan u xishood badan qof wax qalbi jebinayo waa ka ilaalinaa haddaysan mar munkar la ridinayo ahayn waa ka ilaalinaa madaxuu laalaashay marka markaas xagga iska fadhiisata kay aragtay marka mar dambena wuxuu ku daray inaan hadda dumar guursado markaan ma rabo adiga kuma rabo sax markaan inaan dumar guursado ma rabo khalaas meesha hadday gabadha cabaar taagneed kadibna waa fadhiisatay ayaa nin saxaabi yiho rasuulka la wadaadan adugu dan kalahayn aniga iyo guuri aniga iyo guuri faqaamad way istaagtay dawiilan qiyaaman dawiilan istaag dheer faqaala rajulu ninaa yidhi yaa rasuulallahi rasuulka ilaahayo zawijnii haa ii guuri in lam yakun laka hadduusan kuugu sugnaan bihaa gabadhaas xaajatun wax dan shaaficiyadu waxay dhahdaan marka wax la guurinaa zawajtuka ama ankaxtuka labada lafdi mid waa in la adeegsadaa oo qur-aanka iyo sunnada ku soo arooreen lafdi kale la yeelima waa ku siiyey iyo maya saasay yidhaahdaan zawijnii haa aniga ii guuri in lam yakun laka hadduusan kuugu sugnaan bihaa gabadhaas xaajatun wax dan fa qaala nabigu wuxuu yidhi hal cindaka agtaada ma ku sugan yahay min shayin shay shaygaasoo tasduquha aada meher u siido u fiirsada meherkayaga iyo meherkii nabigu yaqiinan si u kala duwan yahay annaga qofka maba la weydiinayaba inuu waxaysto in kale asna markuu guursanayo qorshaha ku darima meher xaad u bixeen wax un afka laga sheego oo aan la bixin wey bal waqti dheer dumarka soomaaliyed waxay soo mareen gabadhu inaysan dhigi karin meherkayga hala siiyo iska daa inay tira halay siiye haddii la siiyo inaysan qaadan karinay soo marin oo had gabadhii la yidhaha meherkaagiya lagu siinaa u fahamto in la qorsheeyey in la fura ay tiraada may marho may furayda maxaa igu nacdo hadda waa taas waa waxay kutusaydaa in aad loo fogeeyo xoola meherkaba xoolo gabadhu leedahay oo la bixiyo inuusan ahayn ee uu yahay xoolo marka la furayo lagu kala baxo ama lagu gorgortamo hadduu ikhyaar yahayna bixiyo haddii kalena uu ardaal yahayna ku gorgortamo yidhaahdo anfura hala ii daayo anfura ii daayo ama uu waxa weeyaan afgobaadsado alla ii daayo dhima dhaqanna keeni ma marka la yidhaahdo haye maanfurti wuxuu le meer hadda ma hayaa hadda meerkaan raadaa waagaan helo waagan helaan furi doona macnaheedu waa maxeen ha la ii daayo aan furi waayo laakiin ka dhih ma afka meerkii aanan gacan ku hayn mal baalkaasaan raadinaa ma ogi ma laba sanaan ku heli doona ma saddex ma afar waa quusin waagaan helo halaysu anoon meher hayn wax ma furi karee ule marka wax gabadha madaxeeda lagu haysto weeye akhyaartuna markay furayaanba ay bixiyaan saasna ma ahan sax sunnadu waxay tahay miiska in la saaro oo guurba markuu kugu soo dhaco meer xaad u bixi ay kugu soo dhacdo wax kuu diyaarsan aad ku guursato iska qaanbaxdo waana bannaan tahay in lagu heshii karo gabadhi la yidhahdo dibaan kaa siina laakiin dibaan kaa siina waxay la mid tahay baqaar aad wax ka daymeed oo kale baqaar wax laga daymaa afartan sanama lagala maqnaada may baqaar wax laga daymaa waa un usbuuc waa bil waa maalmo waa waktiga waa wax qalbigaagu la gubanayo o lagaa sugayo marka qaabkaas weeye bal fiiriya nabiga sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi haye xaad meherka dhige kaanadoo kale du yahay dusha ii saar u ilaa anaa meela iska reedsan doonay soo ma laakiin fiiri halkaa hal cindaka agtaada ma ahaaday min shayin shay shaygaasoo tasduquhaa aada gabadha meher uga dhigto wax gabadha aada meher uga dhigto ma hayda oo agtaada ma ku sugan yihiin faqaala wuxuu yidhi maa cindii agtayda ma ahan ilaa isaari macawistayda maahan heebaa oo kale wax xoolaahon leeyahay macawistaasaa ka jirta faqriga heerka dhaqaalayarada saxaabaday ku noolaayeen u fiirsado wax xoolaa oo aan leeyahay macawistaasaa ka jirto xadiiskaas culamadu waxay ka qaateen qofka faqiirka waa guursa karaa xaaraan kama ah guur oo nagii soo marnay waman lam yastadic fa calayhi bisawm ninkii aan qarash heli karin ha soomo sidaas waa sida fiican laakiin ninkii aan qarash heli karin guurku xaaraan kama ah dafiri waa kana naxwis bisu haysta waana guursan raba marka xaran kama aha faqiirka marka guurku waa u bannaan yahay laakiin sida u fiican waa inuu iska somo iska daayo marka fiiri markuu yidhi naxwistan keliya faqaala rasuulu llahi rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam izaaruka hoosguntigaaga in acdayta gabadha haddaad siido jelasta waa aad fadhiisane walxaal laa izaara laka aan hoosgunti kuu sugnayn hado qaawana fadhiisay haddaad siido meelkuna waa wax la bixiyo maaha wax qofku haysto faltamis shay-an oo shay kale soo raadi shay kale soo raadi qaala wuxuu ihi maa ajidu ma helayo shay kale waxaan macawista ahayn oon xoolaahon helayo lama ado qaala nab wuxuu uhi iltami soo raadi walow khaataman walow kaana aladii taltamisuhu khaataman min xadiidin walow khaataman war faraatiba ha noqdee faraatigaasoo bir ah ee wax soo raadi wuxuu soo raadi xataa faraati biraba allah ka dhigay taas culummadu waxay yidhaahdeen waxay tusee meerku waa wixii lagu heshiiyo ee meerka xad ugu yar oo la dhihi karo intaas lagama yaray karo ma jiro maxaa yaele faraati bira lacag badan ma joogo waa wax aad u qiimaya marka xad la dhihi karo lagama hoos mari karo ma jiro wax xoola laga dhigan karo oo beecba lagu samayn karo la gadi karo hadduu yahay meer waa noqon karaa raqiis ba haada xad la dhihi karo xadkaas lama dhaafsi karana ma jiro wuxuu ku tusaa meherkana qaaliyeynta aada loo qaaliyeynaa inaysan fiicnaynba walow qaataman min xadiidin qaara waxay yidhaahdeen xadiidkaana waxaa laga fahmaa faraati bir ah in la qaadan karo oo raggu qaadan karaan saxna ma ahan faraati bira ragga waa ka xaaraan mana bannaano faraati dahabana ragga waa ka xaaraan mana bannaana faraatiga qalinka ama fidada ka samaysana ragga waa u xalaal xaafidku wuxuu yidhi waxaa loo daliishaday faraati bira in la xidhan karo wax xujaana kuma sugna xadiiskan maxaa yeelay hadduu faraati bira haystay ka dhalan maydo inuu asagu xidhan jiray waana sidaas waxaa yidhi xadiidka camar ibnu shucayb can abihi can jaddihi nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu arkay saxaabadiisa gobol ka mid oo faraati dahaba farta ugu jiro nabigu waa ka jeestay waa nacay saxaabigiin markuu arkayuu tuuray markaasuu wuxuu soo samaystay faraati bir ah markaasaa nabigu yihi haadaa sharu kanaa ka shar badan dahabkii marka faraatiga birka xaaraanu ka yahay ragga markaasaa nabigu yihi haadaa sharun haadaa xilyatu ahli naar faraatiga birkaa waa labiska ay qaataan ahlu naarka dadka reeraha naareed oo ilaah naar u diyaarsadaa xirta ma banaana saasuu ku yidhi fa alqaahu saxaabiga waa tuur fatakhada khaataman min wariqin wuxuu soo samaystay faraati oo ah fido khalaas nabigu waa ka aamusa marka waxaa caddaatay faraatiga qalinka ama fidada ah waa u bannaan yahay ragga laakiin faraatiga birta ah iyo faraatiga oo ah dahabka labadaas way waxa ka xaaraanta faltamasa ninkii waa raadi bal faraati bira inuu soo hera in kale falam yajid shay-an waxba sooma helin waxba sooma helin faraati yuu raadiyey bir ah xataa faraati bira waa soo waay faqaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam hal macaka shay-un la jirkaaga wax ma yihiin min alqur'aani qur-aan ka mid wax qur-aanka ka mid ah oo aad korka ka taqaana ma la arkaa qaala saxaabigu wuxuu uhi nacam haa fa qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayh wasalam zawajtukahaa gabadha waxaan kugu guuriyey bimaa macaka bacdaasa meherka la geliya marka wax la guurinayo zawajtuka bikada waa bacdi ciwadka faa'iideynaya meherkaa la geliyaa bacdaas zawajtuka bikada bacdaas waa inay ku jirtaa meherka bimaa shay ayaan kugu guuriyey macaka la jirkaaga ah min alqur'aani qur'aanka riwaayad kalaa caddaynayda qur-aanka maxaad xifsanta suuratulbaqara iyo suuradda ku xigta markaasuu yidhi labaatan aayadood inaad bartaan kugula mika labaatan aayadood ila meherka inuu macluum yaha la rabo qur-aanka wax ka bar maa shay macluum aha la rabo oo la yaqaan hadduu majhuul yahay ma ansaxayo xadiidkaas culummadu waxay u daliishadeen meherku xoolo kaliya maaha shay nacfiyu noqon karaa sida qur-aan gabadha la baraa ama xadiid la baraa cilmi la baraa xoolana waa noqon karaa xoraynuu noqon karaa shay nacfiya waa noqon karaa culamada shaaficiyadu waxay kala u daliishadeen zawaja waa inuu lafdigaa taswiij iyo inkaax labada waa inuu labada mid adeegsado markuu wax nikaaxina alfaada kale may xadiidkan qaara waxay u daliishadeen gabdhaha inay nikaaxi karaan niman aan weli u ahayn oo layska xadi karo oo walaweyn la gey karo walaweyntu waa meel gabdhaha la xaday la geeyo gabdhaha la xadaa la geeyaa niman muqayidiin ahaa jooga markaan saas leeyahay waa tegayoo sheeko maaha adiga iyo zawjadaaba wada socota oo meeshaas wax ka qaraabo joogta soo siyaara haddaad tagtaan waxay leeyihin aan iskukiin nikaaxin inta soo yaacan ay kugu imaanay ay leeyihin iskukiin xirna marka gaarigu saasuu soo istaago mid iyo laba saddex saddexay wada socdaan midna shiiqiu iska dhiga labana waa markhaatiyaal markaasay isku qabsaayeen qofkii la keeno shiik annaga waa kana shiiki annaga nikaaxayn war shiik iyo dharka kaafurkoos waa tuuga keen annagaa kugu nikaaxayn hadda waa saas ogow waa noocaas anaa keli a anaa kugu nikaaxayna kuwaas maarata kudhaha waxbaan xirayna tuuga wey dharka iyo kaafur kaal markaas mayada isagaa tuuga shiik kaal waa niman muqayiriin a niman muqayidiin ah oo meesha daroogada ku cuno wey soo ma jeedin nimankaasaa wax loo geeya qaara waxay idhi xadiiskaana waxaa laga fahmaa in nimankaas wax loo geey karo ka warrama waxay simayaan nebi moxamed sala allahu calayh wasalam iyo nimanka halkaas fadhiyo muqayidiinta inna lilaahi wa inna xadiidkan nabigu gabadhan waa nikaaxi muxuu ku nikaaxiyey diinkaana fahma siday u fahmeen saxaabadii taabiciyaalkii a'immadii salafka hore haddaan loo fahmin ee qofba siduu rabo u fasirto waa la baadiyooba ogaada xadiiska bukhaari see u fahmi annaga u kaadi see u fahmi dhegaysta baab u qor wuxuu idhi wa baa wuxuu idhi baabu suldaan weliyun xadiiska baabkaasuu keena baabkan wuxuu ka hadlaa baabun uu yidhi asuldaanu weliyun uu yidhi baabkan wuxuu ka hadlaa imaamka muslimiintu inuu weli taasna nabigaaba caddeeyey sala allahu calay wasalam fasuldaanu weliyun man laa weliya lah suldaanka ama imaamka muslimiinta gabadhii aan weli lahayn isagaa weli u ah nabiguna sala allahu calay wasalam imaamka muslimiintu wilaayu iska lah wilaayu iska lah gabadhana weli ma laha ilaa nabiga isagaa yidhi suldaan wuxuu weli u yahay gabadhan weliga lahayn hadday weli lahaa laheed wuxuu dhihi laha weligaaga keen imaam shaafici wuxuu leeyahay suldaanku markuu nikaaxinaa gabadha waa inuu yidhaha laba markhaati keen labadaas markhaati waxay ka markhaati kacayaan gabadhan hadda inaysan nin lahayn inaysan ciddo ku jirin in weli xaadira uusan joogin intaas marka ay ka markhaati kacaan kadib nikaaxina hadda waa suldaankii ugu nin iska meel fadhiya warkiisa marka xadiiska waxaa la rabaa in loo fahmo sidaas bukhaari iyo a'imadii hore u fahmeen ee aan loo fahmin sidaad adugu rabto waa inaan loo fasirin diinka haddii kale ammaanad iyo la khiyaanay noqayda nabiga sala allahu calayh wasalam gabadha aabbaha dhalay waa uga naxariis baday moogta aabba maxaa wilaayada loogu dhiibay inuu gabadhan meel u manaasiba dhigo nabigu sal اlahu alيه waslm waa uga naxariis badan yahay aabbihii dhal laakiin ninka meeshaas fadhiya tobanka doolar ay tahay ujeeddadiisu wax naxariisa uma haya gabadhan wax xilana iska saarin tuu kasta oo u geeyo ku nikaaxin nikaax ma hayo uu ley waa kugu nikaaxi nikaax ma yaalle marka xadiidkaas wuxuu ka hadlaa imaamka muslimiintu inuu weli u yahay gabadhan weli lahayn waana siday culammadu u fahmeen waana siduu nabi moxamed sheegay sala allahu calayh wasalam xadiiskaas waxaa laga qaatay gabadha inay u bannaan tahay nafteeda inay ubandhigto nin saalix ah oo barako iyo qayr iyo sacaado ay laga rajaynayo mana ahan xishood darro ninka gabadhaas nabigu kuma ceebin wax ku ceebiyey lama arko marka waa inay bannaan tahay sidaasaa xadiiskaas laga qaatay الحديث السابع عشر بعد ثلاثمائة رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه بخاري ومسلم وحي كوريين أنس بن مالك أن رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم رأى وقو كواركي عبد الرحمن ابن عوف عبد الرحمن ابن عوف رأى وقاركي رأى وقاركي عبد الرحمن ابن عوف والحال أيو أركي عليه عبد الرحمن كركي سرات زعفران زعفران راتكيس وكسوين راتك وأثرك زعفران راتكيس أصبه وكسوين أيو أرك زعفران كان رقوا كحارا زعفران كان نوح كميدا وحيلا لسكو عرفيه oo dumarka u qaasoo ragga aan u bannaanayn cabdiraxmaan ibnu cawfaa nabigu ku arkay sala allahu calayh wasalam faqaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam mahyan arrinkaagu waa maxay mahyan macnaheedu waxay tahay maa amruka wamaa sha'nuka mahyan arrintaadu waa maxay maxaa kugu soo kordhay maxay yidhahdeen marka culammadu waxaa laga qaadanaa imaamka muslimiinta qofka caalimka in dadka uu wixii isbeddel uu ku arko wax ka weydiiyo wax ka weydiiyo faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allahi faqaala cabdiraxmaan wuxuu yidhi yaa rasuula allaahi rasuulka ilaahay ow tasawajtu imra'atan haweeney ayaan guursaday faqaala nabigu wuxuu yidhi maa asdaqtaa maxaad meher u siiday u fiirsaa maaha wax iska dayna waa wax la bixiime meher maxaad u bixiday oo u siiday qaala wuxuu yidhi wasna nawaatin wasnaba waa la nasbinaa sadaqtuhaa wasna nawaatin waxaan meher u siiyey laftimireed laftimireed miisaankeed oo min dahabin dahab ah lafta timirta dahab la miisaan ah aan meher u siiyey waa dahab yaq waan aada u yari waxay ku tusaydaa meherka inuu raqiis ahaa waqtigii saxaabada oo aan aada loo qaaliyey jir meherka raqiistaana wuxuu keenaa guurku inuu fudaado haddii la qaaliyeeyo meherka la badiyana waxaa ka dhalanaa in meherku cuslaado meherku hadduu cuslaado guurkaa yaraana guurku markuu yaraadana sharta badane marka meherka in la raqiisiiyo waa fiican yahay dumarkana waxaa u qayr badan siduu nabigu yidhi sala allahu calay wasalam midda uu qarashka fudud qaala nabigu wuxuu yidhi fa baaraka allaahu laka allaha kuu barakeeyo waa in loo duceeyo qofka guursada oo la yidhahda sidii nabigu dhihi jiray sala allahu alay wasalam baaraka allahu laka mase baaraka allahu laka wabaaraka calayka wajamaca baynakuma fii khayr ow nin weliima dhig walow bishaatin haba aato waxa aad weliimada ka dhigaydaa neef ariyo qashada ha noqdee weliimo samee weliimadu waa cuntada iyo sadaqada qofku marku aroosa uu sameeyo awlin welima samee walow bishaatin neef aryaba allaha ka dhigay taasna culummadu waxay ka qaateen qofka aroosaya welimo waa laga maarmaa ahlucilmiga gabal waxay rahdeen waaba waajib maxaa yah nabigu waa amray awlin waa waa amar amarkuna wuxuu keenayaa waajibnimo waajibnimuu keenaya ahlucilmiga gabalna maya waxay yidhahdeen waa irshaad waajibin maahane waa sunno waa sunno ee waajib ma ahan sidaas ayay yidhahdeen sababtana waxay yidhahdeen sida xaafidkuba yidhi in ri ama neef ariga la qalaa inaysan waajibayn culummadu waa ku ijmaaceen haddaan idhahna waajibna inaan idhahna waxaa raaci laheed ila wixii la amray shaatay aheede shaato ama neef ariga in la qalaa waajiba in la yidhaha ka dhalale inaysan waajib ahaynna waa ijmaaca lagu yahy neef ariga bal inaan hilibba waajibusan ahayno nabiga aroosyadiisa qaar ka mida wax hiliba laguma samay sida arooskii safiyo oo kale wax hiliba kuma jiro marka welimada arooska waa sunno qofku inuu sameeyo weliba qofka waheli kara oo ilaahay wax u waasiciyey ugu yaraan halkoo neefo arya waa inuu qala sida nabigu uu cabdiraxmaan ku yidhi sala allahu calay wasalam qofka ilaahay u waasiciyo xooga fiican haysto ka badanna waa inuu ka badya maxaa yeelay walow shaata waxay tusaydaa had ugu yaraan oo neef ariga qal haddii laga badiya inay fiican tahay oo neef ka badan la qalo sidaas ayay tusaydaa arigana aroosyada iyo in loo qashayo geelaya looda ilaahay sababtu noo siiyeyba ka mid tahay oo nicamkii ilaahay noo siiyey ayay ka mid tahay ayay ka mid tahay waxaa isweydiin leh cabdiraxmaan ibni cawf wuxuu nabigu ku arkay sala allahu calayhi wasalam zacfaraan raadkiis nabiguna ma inkirin taasna waxaa la yidhaahdaa takriir takriirkuna wuxuu ka mid yahay sunnada saw in la yidhaha ka dhalan maydo zacfaraanka rag waa qaadan kara maya culummadu waxay uga jawaabeen marka nabigu weydiyo uu yidhi arrintu maxay tahay uu yidhi waa arosay macnaheedu waxay tahay zawjadiisa uu aroosaa marsatay zawjadiisuu ka soo raacay maradeeda zawjadiis marka maradiisii uu ku dhegay zawjadiisaa marsatay zawjadiiuu ka soo raacay ee san ma marsan imaam nawowi wuxuu yidhi sidaas ayaa raajaxa culummada muxaqiqiintana saasay mareen culummada muxaqiqiintaa saasay mareen maxaa yeelay waa xaaraan nabiguna xaaraan inta arko ma day jirin inuu waa inkiri jiri waa inkiri jiri marka sidaasay culammadu ku awilan waxay yidhahdeen sawjadiisa ayuu uga soo dhigoo ka soo raacay isagu ma marsan sidaas ayuu yidhi welimada waa waajib culummada gobola ku tageen waxayna u deliishadeen xadiis imaam axmed uu wariyey oo nabigu yidhi laabudda lilqursi min welima lagama maarmaan weeye qofkii aroosaaya welima inuu dhigo culamada gobola markaa yidhaahdeen waa waajib xadiiskaasayna u deliishadeen welimadana waxaa la rabaa in aan lagu gaar yeelin dadka aqniyada ee fuqaro iyo aqniyo iyo kulli qof dadka un saalixiinta loogu soo yeero faasiqiintana aan loo soo yeelin ilaa nabigaa yidhi laa tusaaxib ilaa mu'minan walaa ya'kul dacaamaka ilaa taqiir qof aan muumin ahayn ha la saaxiibin cuntadaadan ayuu cunin qofaan alla ka baqayn nabiguna sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi sharu acaami acaamu lweliima inta allabariga waxau shar badan allabariga cuntadiisa yudcaa lahal aqniyaa dadka aqniyada loogu yeeraa wa yumnacuhaa almasaakiin masaakiintiina loo diidaa midda ugu shar badan waa midaas waman lam waman lam yujibi dacwata faqad casa allah wa rasuulahu nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam qofka looga yeero weliimada oo aan imaanin oon ajiibin ilaah iyo rasuul baa waa caasiy taasna macnaheedu waxay tahay waa waajib haddii lagu yeero inaad timaado waa waajib haddii kale alla iyo rasuulba waa caasiday waa haddaadan cudurdaar sharciga haysan marka waxa weya weligooyinka waxaa ugu shar badan dad aqniye oon rabin imaa war ma imaan karo may ma iga baaqanaydi dadkii fuqarada ahana iridda lagu wada horo waa in la ysku daro aqniyadan usoo yeero fuqarada usoo yeer waa in aan si aysan kaaga noqon midii sharta badneed si aysan kaaga noqon ee goormaa la dhigaa culummadu xoogaa waa isku qilqilaafeen goormaa la dhigaa welimada anaga sida dhaqankan uu yahay soomaalida si kolliba qaar badan intaan aragnay waa marka nikaaxu dhacayo caqdiga markuu dhacayaa la dhiga amase marka gurigeynta laakiin safiya bintu xiyey iyo zaynab binti jaxsh labadaba nabiga sala allahu calayh wasalam markii uu la guri galay kadib uu dhigay markuu la guri galay kadibu welimada dhigay xaafid ibnu xajarna wuxuu leeyahy xadiiska bukhaariga min xadiidi anas wuxuu tusaa welimadu inay aheed bacda dukhuul marka sidaas inay sunnada u xoog badan tahay saasaa muuqata laakiin dhaqanku hadda saas ma aha kitaabu dalaaqi hadaa midkaanu kitaabu dalaaqi waa dalaaqa kitaabkii ka hadlaayey dalaaq luqada waa xarig la furay sharcigana waxaa loola jeedaa nikaaxii oo la furay nikaaxii oo ahaa xariggii isku xalaalaynaya labada qof oo la furay weeye oo xalaalnimadii saas ku hartay xaaraamnimana ay timid kitaabka iyo sunnada iyo ijmaacuba waxay sheegayaan inuu bannaan yahay dalaaqa waxayna ka mid tahay naxariista rabbi labadii qof hadday wada noolaa waayeen ha isku dhibanaadeen saxma saxma ee hadday wada noolaa waayeen waxaa sharcigu u sameeyey xal ilaahay waa mid naxariis badan saddex dalqaal la siiyey ninkii haddii dhaqankii u dhibtamo gabadhii hal dalquu ku furo maahan in laba ku furo maahan in saddex ku furo ayadu inay tiraa ii dhammaystir maahan qaraabadu inay yidhahdaan dhammaystir maahan arrintaas waa in ilaahay looga bo qof kastoo sharciga khilaafana waxaad arki doontaa isagoo shanlaaya ragga kale reebi waayey berri gabadh iyo saddex lagu furaan laga reebi karo shiiqiil iraad shiiqiil iraad shiikh wadaadaa yidhi saddexda hala laga soo qaada shiikh adna saddexda hal ka soo qaad shiikh saddex iyo hal waa isku mid lagama reebi karo gabdhaha halkaasta ku dhaga kuleetiga raggale maya ii dhammaystirna berri ayadaa wareegi oo dhaahedaayo shiikh saddexdiiba halla laga soo qaado qaraabadiina hadhow xal waa weynaya oo dhaahaya halla dhammaystiro marka ilaahay baa dantayda naga og allaana naftayda nooga naxariis badan waxaa la rabaa hal dalqa in lagu kala haro haddii la rabay in la karo halka dalqa lagu kala hara waa furiin haddii ilaahay uu wax bedelo quluubta allaa rogroge wax isbedelaanna meel wax laga qaba karaa la joogo oo ladaa dhiman mar kale ninkii uu rajciyeysana haddana haddii ay wada noolaa waayaan hal dalqo bal ayaan ha la kala neecabso hadday wax isbedelaan meel laga laabo karaa la jooga hadday markaas wada noolaa waayaan saddex goor dad wax wada noolaa waayey waa inay kala dheeraadaan tii ugu dambaydaa uu ku fura saasaa sharcigugu talagala marka ragga israacisina ha iska daayeen gabdhaha kuleetiga wax ku dhegan ha iska daayeen qaraabada leh hala dhammaystir ha iska daayeen sidaas ilaah noo dooraya dantu ku jirta alxadiiu haamin cashar bacda alaaimia rawaahu lbukhaariyu wa muslimu can cabdilaahi bni cumara radia allahu canhuma annahu cabdullaahi bni cumar ballaqa imraataw xaaskiisii ayuu furay walxaal ayuu furay hiya xaasku xaa'idun ay dhiig qabto sababtu u furayna waxay ahayd cumar ibnulkhadaab aabbihiisaa yidhi fur isagu aada u jeclaa gabadhan marka cumaraa yidhi fur xoogaa cabdullaahi gabadhi waa isku dhejiyey nabigu u sheegay cumar markaasaa nabigu yidhi fur soo aabbahaa fur kuma dhihin khalaas fur nin saxaabiya ayaa nin u yimid oo yihi gabadhaas xaaskaygaa weeye hooyana waxay leedaha fur maxaan sameeyaa markaasuu yihi nabigan ka maqlay sala allahu calayh wasalam waalidku waa albaabada jannada kan ugu fadliga badan nin yahow ama albaabkaas dayac amase ilaasho macnaheeda waxay tahay hooyadaa haddaad warkeeda diiddo albaabkii jannadaa dayacday waalidka marka waxyaalaha lagu khilaafo ka mid maahan guur guurku ka mid maaha guurku ka mid ma rag iyo dumarba guurkiina waa inaad kala tashataan waalidka hooyadiin aabbihiin kala tashata qayr adduun iyo mid aakhira midna ku gaari maydaan guur waalidkii lagu caasiyey mid adduun iyo mid aakhir midna lagu gaari midna lagu gaari cumar ibn alkhadaab nabiguu sheegay nabigu sala allahu alay slam fur uu ku yidhi cabdullaahi ibn cumar ibn khadaab gabadhiiyo dhiig qabtuu fur ma ka soo daahin amarkii rasuulka sala allahu alay slm annahu cabdullaahi dallaqa waa furay imraatow xaaskiisii walxaal hiyo xaaskii xaayidun ay dhiig qabto marka gabarh dhiig qabta in la furana ma bannaana wax alla waxay saxaabada arkaan nabigaa loo sheegi jiray markaasaa nabigu kale xugmi jiray nabigu uu sheegay haddana cumar wuxuu yidhi gabadhiiyo dhiig qabtuu furay fadakara daalika arrinkaas wuxuu u sheegay cumaru lirasuulillaahi sala allahu calayh wasalam fataqayada waa ka carooday minhu arrinkaas rasuululahi rasuulka ilaahi sala allahu calay sharciga marka lagu xadgudbo qofka muuminka waa inuu caroodo annaga maanta naftayada iyo xoolahayaga marka lagu xadgudbo waa markaas markaan caroonna sax maaha waxaa sax ah marka diinka lagu xadgudbo inaad aada u carooto kolleyba qofkii naftiisa lagu xadgudbo waa caroona laakiin macnaha yaa ka sii mudan waxaa ka mudan diinka alla hadii lagu xadgudbay xuduudda alle marka lagu xadgudbay nabigu aada uga carooday fataqayada waa ka carooday minhu arrinkaas rasuululahi rasuulka ilaahi sala allahu calay wasalam uma qaala nabigu wuxuu yidhi liyuraajica ha soo ceshado ha soo rajciyaysto maxay taas tusaydaa gabadha dhiigga qabta in la furo horta waa xaaraan oo waa kaas nabigu ka carooday sala allahu calay wasalam laakiin macnaheedu ma ahan haddii la furo furmi me sababtuna waxay tahay haddaysan furmin nabigu ma dhihi laha ha rajciyaysto ma dhihi laha a ma dhihin rajciya goormay timaadaa waa bacda furiin soo ma jeedin marka macnaheedu waxa way gabar dhiig qabta haddii la furo waa furmee laakiin waa xaaraan in la furaa saas wey maxaana waajib ah ninkii furay inuu soo rajciyaysto saasaa waajiba uma qaala nabigu wuxu uhi liyuraajicaha soo rajciyaysto uma liyumsikhaa ha haysto xataa tadhura ilaa ay ka daahir noqonaydo ilaa ay ka daahir noqonaydo uma taxiida ilaa ay ka xaydaydo oo fa tadhura haddana ay ka daahir noqonaydo waa inuu haysto intay ka daahir noqoto oo haddana daahirkaas dhiig kaleeta ka daba maro oo fa tadhura haddana kadib ay daahir noqoto fain badaa lahu hadduu cabdullaahi u muuqdo an yudalliqaa inuu furo fal yudalliqaa ha furo qabla an yamasahaa intuusan taaban fiiri marka marka dhiiggii uu ku furay ha ka daahir noqoto haddana dhiig kale ha ku dhaco intaas ay daahir tahay ha u kaadin duhrigaas waa lagu furi kari maxaa loogu diiday waxaa la isleeya waa intaas oo horta go-aan qaadashadii aad uu uga fekero qofka fursadaa la siina ha ku dhaco dhiig kale dhiigga kale ha ka qubaysato markaas ayadoo daahira oo siday u qubaysatay aysan ninkii istaaban hadduu doonayo inuu furo markaas ha furo dalaaqa sunnada waa nuucaas gabadha marba hadday tahay gabar dhiig ku dhaco dalaaqa sunnada waa gabadhiioo dhiiggii ka qubaysatay oo siday u qubaysatay aysan ninkeedii istaaban inuu furo hal dalqana ku furo nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam fain badaa hadduu muuqdo lahu cabdullaahi an yudalliqaa inuu furo falyudalliqaa ha furo qabla an yamasaa intuusan taaban fa tilka taasu alciddatu waa ciddadii kamaa sidii amara allaahu alla u amray caza alla qaaliba wajalla alla weyn ilaahi weynaa wuxuu yidhi yaa ayuha nabiyu idaa dallaqtum nisaaa fadalliquuhuna liciddatihinna waaxsul cidda nabiga subano adiga iyo ummadaadu haddaad dumarka furaydaan fadalliquuhunna fura liciddatihinna ayagoo ciddadoodii qaabilaaya oo ciddadii u bilaabayda fura aayaddaas nabigaa fasiray sala allah alay liciddatiinna waxaa loola jeedaa gabadhii oo daahir ah oo aan zawjku taaban in la furo maxaa markaas ay tirsaneen gabadhaas haddii sidaas lagu furo waxay tirsaneen duhrigaas lagu furay waa koo waalmudallaqaatu yatarabasna bianfusihinna alaaata quru soo maha saddex kaasay kow leedo duhriga lagu dhex furay markuu dhammaado xayd ku dhaco ay ka qubaysato duhriga labo ay leedahay mid ka dambe waa laba duhri soo maa dhiigga labaad markuu ku dhaco oo duhrigii labaad dhammaado markay ka qubaysato duhriga ku xiga saddex ay leedahay saddex duhrigaas markuu dhammaado dhiiggu dis yidhaahdo waa dhammaata gabadha ciddadeeda dis dhiiggaba haddii la arko dhiiggaas ma la tirsanayo duhrigaa la raba inuu dhammaado khalaas laakiin fiiri gabadhii xayd lagu furay afar dhiig wey haddii gabadhii xayd qabto la furo xaydkan la tiri ma isaga duuriga ka dambeeya kow la leeyahy xaydka labaad ha yimaado duuriga ka dambeeya laba la leeyahy xaydkii saddexaad ha yimaado duurka ka dambeeya saddex la leeyahy xaydka afraad ha yimaado marka xaydka afraad yimaada xiddadeedu dhammaana gabadhii dhiigga lagu furo laakiin gabadha xaydka saddexaad kow marka la arkaba ciddadii waa dhammaanay disi saxa lagu furay marka waxaa la rabaa gabadha ciddadeeda in loo gaabiyo on lagu dheerayn marka furiinka sharciga waafaqsa waa saas gabdhaha la leeyahay ciddadooda sharciga hala waafajiyo waa gabdhaha dhiigu ku dhacoon uurka lahayn haday uur leedahay waxa weeye markii lagu heshiiyo in lakala tagaa la kala tegay haddaan dhiigba ku dhicin uurna aysan lahaynna oo gabadhi mabaha waa gabarh ka gudubtayba hayadana waa markii lagu heshiiyo las laakiin gabadha lagu leeyahay iska ilaali waa faji sharciga waa gabadha aan uurkala lahayn dhiigna ku dhaco gabadhaas gabadhaas wa fii lafdi waxaa ku sugnaa xataa taxiida ilaa ay xaysho waa inuu haysto xaydatan xayd xaydadaasoo mustaqbalatan lasoo qaabilaa xaydadaasoo si waa xaydatihaa xaydkeeda ka soo haray allatii mida dallaqaha uu ku furay fiihaa dhexdeeda wa fii lafdin waxaa ku sugnaa fa xusibad waa la xisaabay min dalaaqiha furiinkeedii furiinkii oo dhiiga lagu dhex furay waa la xisaabay hal dalqaa dhacday dhiig waa la xisaabay laba dhiin xayda lagu furayoo ma dhicin culummada gabalha qabaan gabdhaha xaydka lagu furay ma furmaan laakiin sideeda haddii uu yimaado xadiis nabi war culmo waa dhammaada idaa jaaa nahrullaahi baطala nahru micqal ow macqli miisaq haddii fiiri baraagi yar biyo ugu jiraan nin oo dadka ka gadgadaayo abaaru jirto oo ilaahay roob keeno balli walba iyo meel walbaa buuxsamaan ma laga gadana biyihii yarkaa oo dhanaankaa baraagta ugu jira wax ka gadaayo lamaarka soo maaha haddii nabi moxamedaa yidhi ay timaaddo sala allahu calay wasalam allaa yidhi markay timaaddo sheikh hebelaa yimid waa dhammaan waa dhammaan marka culummo waaweyn oo ahlu sunnaha qaba gabar xayd qabta ma furan laakiin caalimku si kasta u wen yahay qowlkiisa qowlka nabiga lama agdhigo lama agdhigi waa inaad ogaato wa fii lafdin fa cusibad waa la xisaabay min alaaqihaa wa raajacahaa wuuna soo ceshaday cabdullaahi kama sidii amarahu rasuululahi uu amray sala اlahu alay amar rasuul saxaabadu kama daahi jirin waa u hogaansanaa jireen waa u hogaansanaa jireen gabadha markaa rajcada uu ninku soo rajciyaysanayo shardi maahan inay iyadu raalli ku tahay ogaada rajciyada waa xaq ninku iska leeyahay xaq gabadhu leedahay maaha wabucuulatuhuna axaqu radihina fiiriya ilaahay weynaa wuxuu leeyahay raggii dumarkaan furay ayagaa u xaqli inay soo ceshadaan saas darteeda gabadhii inay raalli tahay shardi maaha gabadhii weligeedii in la weydiiyaana shardi maaha ninka laakiin maxaa shardiya wabucuulatuna axaqu biradihina maxaa ka damay maxaa ka damay fiiriya maahan iska soo cesho maahana waa haysana maaha in araaduu islaax shardi waxaa markuu soo ceshanayo waa inuu doonayo inuu dhaqankii hagaajiyo laakiin hadduu og yahay fiiri inaan meeshan waxba ka hagaagin waa ogi ayagoo ku dhibaa xaaraan wey mana u bannaan waa dulm in araaduu islaaxana meesha laga rabo islaax waa inuu raba ee inuu ku dhibayo iyadoo madaxeed oon ku haystanona maya lama ogola taas marka ninka ayaa xaq u leh inuu wax rajciyaysto sida wax loo rajciyaystana waxay tahay laba markhaati laba nin oo caadiliin ah hortooda inuu yidhaahdo rajactu zawjatii ilaa nikaaxi ama rajactuhaa ilaa nikaaxi ama radadtuhaa ilaa nikaaxi ama se radadtu fulana binti fulan ilaa nikaaxi waa inuu laba nin oo muslimiin ah oo caadiliin ah hortooda ka yidhaahdo hebla hebel nikaaxaygaan kusoo xeshay nikaaxi hore waxba kama jiraan qaar ayo waba waxba say kama jiraan a sayse wax uga jirin waa kaa furanta waxaas rajciyo ma waxaan idin leeyay markii kadib waxaan idhi waxba kama jiraan nikaaxii hore waxba waa ka jiraan taas taas adiga lagu weydiimayna wax ka jiraan amaad un rajciiso karta rajciyada marka laba markhaatay kaaga baahanta laba nin oo caadilina hortood waa inaad saas ka tiraa intaan muddadu dhammaan intaan muddadu dhammaan wa الحadيiث التaaصc caشر baعda ثaلaaثiمiئة rawaahu الbukخaariyu وmسلiم can faaطima binti qays bukhaariي mslim waxay ka wariyeen faaطima binti qays أna abaa camri abaa camr بni xfs dallaqaa waa zawjkeedii waxaa la dhihi jiray abu camar ibnu xafs ibn اlmuqiila marka zawjkeedii hore abaa camar ibni xafs abaa camar ibni xafs dallaqahaa waa furay abaa camar ibna xafsin abaa camar ibna xafsin dallaqahaa waa furay faadima binti qays albatata dalaaq go-an albatata waxaa loola jeedaa dalaaqan baatan dalaaq go-an wey dalaaqan baa-inan laa rajcata fiih wey dalaaq go-an oo aan rajciyo lahayn dalaaqaas go-an oo aan rajciyada lahaynna wuxuu ahaa saddexdii dalqood dalqadii ugu dambayday uu ku furay waxaa caddaynaya saxiix muslimka xadiiska ku yaallaa raqamka kun afar boqol iyo siddeetan xadiiska kun afar boqol iyo siddeetan fa dallaqahaa aakhira halaai tadliqa wuxuu ku furay saddex dalqood dalqadii ugu dambeeyey uu leeya diiskaasa caddayna fadallaqahaa aakhira halaai tadliqaat saddexdii dalqood tii ugu dambeeyey ayuu ku furay dallaqahaa sawjkeedii waa furay albatata dalaaq go-an walxaal uu furay huwa sawjku qaa'ilun uu ka maqan yahay wa fii riwaayati waxaa ku sugnaa dallaqaha waa furay alaaan saddex dalqo saddexda dalqo isku mar maahayn riwaayadaasaa fasirtay fa arsala waa soo diray abuu camar ilayhaa faadima wakiilahu wakiila in la fadxiyaa bannaan oo mafcuulkii arsala laga dhigo faacilka arsalana laga dhigo abu camar waxaa kaloo bannaan in la godo oo la idhaha fa arsala waa u soo diray ilayhaa faadima wakiiluhu abi camar wakiilkiisii uu soo diray nin uu soo wakiishay ah wuxuu faadimo usoo diray bishaciir heeb hoogaa heeb ah uu usoo diray hoogaa raashin markuu furay ilaa ninka gabar fura waxaa laga rabaa mutca famadkicuuhunna ilaa wuxuu leey dumarka haddaad furtaan amba bixin siiya oga u raaxeey marka fa arsala waa u soo diray abuu camar ilayhaa gabadhii faadima aheed wakiilow ninkii wakiilkiisa ahaa bishaciirin xoogaa heed ama fa arsala waa soo diray ilayhaa faadimo wakiiluhu abuu camar wakiilkiisiiyaa wuxuu u soo diray bishaciirin fa saqidat waa ka carood waxa yarkaa loo keenay ka carood faqaala alwakiilu wakiilkiya wuxuu yidhi faqaala ay alwakiilu wakiilkiya wuxuu yidhi wallaahi allan ku dhaarta maa laki kuuguma sugnaan calaynaa korkeenna min shayin waxba waxbaba naguma lihin waxaana waa ixsaan iyo sadaqa heebbaan yartaa laftirkeedu waa sadaqa ee annaga xaq naguma lihin saasuu yidhi saasuu yidhi bis nabigay aad nabigaa dadka kale saari jirtay nabigay aaday sala allahu calayh wasalam fa jaa-at rasuulallahi rasuulka allay u tagtay fadakarad daalika arrinkaasay u sheegtay lahu nabiga fa qaala nabi wuxu uhi laysi laysa laki kuuguma sugnaan caleyhi korkiisa nafaqatun wax biil ah wa fii lafdi waxaa ku sugnaa walaa sugnaa gurina kuma lihid gurina kuma lihid biilna kuma lihid xadiiskan lafdigan muslima weriyey lafdiga dhan oo xadiisku ku socdo muslima weriye ee bukhaari lafdigan ma wariyo biilna kuma lihid gurina kuma lihid mar haddii saddex dalqoo ay dhacday marka gabadha saddex dalqa lagu furay haddaysan uur lahayn ninkii furay gurina kuma leh biilna kuma leh waana sida imaam axmed uu yidhi aarka ahlucilmiguna ay mareen khilaafan lishaaficiya shaaficiyadu ma marin shaaficiyadu waxay leeyihiin biilkuma le waa sac laakiin gurigay kulaaha laakiin nabi maxameda wuxuu yidhi gurina kuma lihid biilna kuma lihid waana sidaa sida sawaab aarka culummadaana saas mareen sidaa ibnulmulaqin baa uu sheegay fa amarahaa nabigu wuxuu amray mar gurina aysan kulaan biilna kulaan meelay ku ciddo tirsataa la raba xadiiskaas waxaa laga qaatay gabadha ciddo tirsayda gabadha ciddo tirsay guriga inay joogtaa la rabaa hadday baahi iyo danu timaado waa ka bixi karta fa amarahaa wuxuu amray nabiga sala allahu calayhi wasalam an tactada inay ku ciddo tirsato fii beyti ummi shariik gabadha la yidhaha ummi shariik gurigeeda marka hore saasuu amray uma qaala kadibuu nabigu yidhi tilka taas gabadhaas umu shariig ah imra'atun waa haweeney haweentoo yakshaha ay u tagaan asxaabi saaxiibada asxaabta u tag tagaanoo rag badanaa gurigeeda taga gabadhaas rag badanaa gurigeeda taga ictadii waxaad ku ciddo tirsataa cinda ibni umi maktuum saxaabiga leedaha ibni umi maktuum agtiisa fa innahu rajulu waa nin acmaa indhala ninkaasoo tadaciina aad dhigi karto hiyaaba kii dharkaaga macnaha cindahu waa nin indhala oo isagoo inta jooga dharka xijaabka iska dhigi karta gabadha ilaa xijaab waxaa laga qaataa yaa nin ajnabiga ku arag soo maa hadduusan kuu jeedin meeshuu fadhiya hay kaa dhibi marka waxay xadiisku tusaa ragga ajnabiga indhooda gabdhuhu waa inay ka xijaabtaan ama guriga ha joogeen ama ha baxayeen gabdhaha gabar oo waxaad jira ragga ajnabiga guriga kula nool kama xijaabanayaan markay magaalada aadayeen waa xijaaban marka xijaabka macnihiisiisan fahmin gabadhu xijaab macnihiisu waxay tahay nin ajnabi ayuu ku arag soo maa ee guri mid joogay mid kale waa isku mid hadda gurigii hore nabigu muxuu ugu diiday ragaa tabuy oo kuugu imaana marka waa ku dhibtoona mar walba inaad xijaab naatay noqonay laakiin ninkan guriga isagoo joogaa iska dhiga xijaab ilaa wixii la iska xijaabaya indhahay ahaayeen indhana ma leh marka waa xaaraan gabdhaha muslimaadka korkooda in rag ajnabi ka ah ay arkaan ragguna inay fiiriyaan waa xaaraan ma banaana nabigu wuxuu yidhi faydaa axlalti markaad xalaal noqoto fa aadiniinii isoo ogeysiin marka ciddadu kuu dhammaato iisoo sheeg gabdhaha ciddada ku jira in la doonaa ma bannaana rag in loo doonaa ma bannaana laakiin sarbeeb aa bannaan oo markay ciddadu dhammaato iisoo sheeg waa bannaan maxaa yeelay rajogelin wey waraan ogahay war qaalad waxay tidhi falamaa xalaltu markaan xalaaloobay macnaha ciddadii markay dhammaatay dakartu lahu nabigaan u sheegay falamaa xalaltu markaan xalaaloobay dakartu lahu nabiga waxaan u sheegay anna mucaawiyata bna abi sufyaan mucaawiya bn abi sufyaan iyo wa abaajahmin saxaabiga laha abaajahmin khadabaanii inay soo dooneen labadaas saxaabi ayay soo dooneen dii qof gabadha soo doono oo aysan aqbalin mid kale waa soo dooni kara labadaasay soo dooneen rasuulka lo igala tali yaad igala tali lahayd inaan guursado labadooda qofkii lagala tashado guur oo gabaru tiraa hebel ninkaasaan guur ka wada hadalnay ka waran waajib waxaa ku ah cilada uu ka og yahay inuu sheego lixda goor oo xantu bannaantaay ka mid xan waxaa la yidhaha qofka wax uu yahay inaad ka sheegtay mogta xan maaha inaad qofka aad ka been sheegto xan waxaa la yidhaha waxa qofku yahay inaad sheegto waa xan naara lagu galaa laakiin lix gooray bannaantaa jirta lixdaas goor waxaa ka mid a markaan oo kale waa lagala tasho gabar guurdoonaa ku tihi ninkaas iiga war ama nin guurdoonaa ku yidhi gabadhaas iiga war waajib waxaa waxa aad ka ogtay inaad sheegto xayray xanti wax ka daran markaa ayaa jir nasiixa lagaa raba inaad nasteexay fiiriya nabigu siduu u nasteexeeyey faqaala rasuulullahi wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam amaa abujahmi ninka abujahmi la yidhaah falaa yadacu casaahu ushiisa kama dhigo can caatiqi deegtiis ushaa garabka u saaro macnaheedu waxay tahay dumarka waa dilaa markaa ha guursan waayo macnaheedu marka rag dumarka la dilaaya waa inaana siin gabdhaha waa cilo lagu diido oo ninka gabadha loogu diidi karo hadduu garaacayo hadda ushaba garabka ka dhigma macnaha dumarka waa dilid badan yahay wey wa amaa mucaawiyatu fa sucluukum waa faqiir la maala lahu wax maala ma haysto talna waa cilo kale ninka hadduusan gabadhii biilo karin waa la dhihi kara ma biilo kartid ugu siin firiya nabiga si ugu naseexayna gabadha biilba ma bixi karo waa faqiir adduunyadu waa isbedbedeshaa ninkaas waa ninkii markii dambe muslimiintao dhan madaxweynahooda noqday mucaawiya muslimiintaoo dhan madaxweynahoodii noqday markii dambena adduunyada markaasna gabadhaas waxa ku waayey waa faqiir waa faqiir uu ku waayey adduunyadu waa maalmo fiiri nabigu marka wuxuu yihi labadiiba macnaheed nin kalu yihi guurso nabigu wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam inkixii guursa marka gaba qofkii kula tashado guurdoona waxaad qofka ku og tahay ma bannaan inaad qarido nabi wuxuu uhi inkixii guursa usaamata bna zayd usaama firi gabadhan waa qurayshiyeed usaamana waa nin addoon ahaa jiroo la xoreeyey marka xagga kufka marka laga hadlaa guurka diinka iyo akhlaaqda weeye qabiilka maaha maxaa yle gabarh qurayshiyeed ayaa nabigu leeyihi sala allahu alay slam nin addoon ahaa jiroo la xoreeyey guurso oo mawle usaamo guurso fakriha way way dhibsatay gabadhii way dhibsatay uma qaala nab wuxuu hi inkixii guurso usaamata bna zayd usaamata bna zayd guurso fa nakaxathu waa guursatay fa jacala allaahu fiihi khayran ilaahay khayr u yeelay waxay tihi waqtabadtu bihi waaba jeclaystay ti ad aan u jeclaysta waxaa tihi guur qayr badana alla ku sii macnaha waxa qayr aan ka helay aad aan u jeclaystay faatima binti qays ibnu khaalid ibnu wahab waxay ka mid aheed gabdhihii muhaajiraadka ahaa ee horreeyey caqli badan gabar aad u caqli badan ayay aheed waa gabadhii gurigeeda ay ku shireen markay dooranayeen lixdii casharatulmubashariina biljanna ka nooleed markii cumar ibnukhadaab la dilay lixdii hartay asxaabu shuuraa ee cumar uu yidhi lixdii naas iyo cabdullaahi ibnu cumar soo doorta ninka imaamka noqonaa wiilkaygana yaan laga dhigin imaamka diidaya inuu bilaabo dariiqo hadhow la kala dhaxlo markaasuu wiilkaygu kuma jiro laakiin goobta wax doorashada ha joog ila aabiisaa la dilay waxa haka joogo gurigii lagu shiray gabadhii lahadw gurigeedaa lagu shiray oo suuradaas ay fadhiisteen marka gabadhaas saxaabiyadda ah ee qurayshiyadda ah ayaa nabigu yidhi saxaabigaas kaleeto oo mawlaha ahaa guurso marka waxay tusaydaa kafaa'ada diinta loo fiirina waxay kaloo xadiisku tusaa gabadha codkeedu cawra ma gabdhuhu masaa'ilka culummada waa weydiisan karaan gabadha codkeedu cawra ma ahan wuxuu kalaa tusaa qofka guurdoonka ragga iyo dumarka inay la tashadaan dadka caqliga iyo cilmiga iyo cadaaladda ay ku malaynayaan waa inay la tashadaan oo guurka laguma degdegee ay ka fiirsadaan wallahu subxaana wa tacaala aclam sala allahu wasalama wbaaraka calaa nabiyina moxamed